bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaariha ku dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan oo isinku dhugun saabsan hamiinkasta sacdo oo kale markila kureeba hamiinnimada jimcada ee sabtiga hooydaas hamiinnimo sabtubu axad iyo hooyda ayti taariikhdan iyo keedanta toddobada bili saddexaad sannada labada kun iyo labaatanka qodobada oo ka barnaamijkan ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaal nagada waliba ku mid aha madaxweyne lafta gareen oo daafuray shirweynelun ku hadalaay reed inferiyoga dastuurka soomaaliya waana ku qayb galeen mas-uuliyiinku dareer xukuumadda federaalk soomaaliya saasaato weliba barnaamijka ka dheegi doonta shirweynelun ku taladaay qorsho biyaha qaranka soomaaliya oo ku furmay magaalada muqdisho waana ku qayb galeen wasaarada tamarti kheyraadka biyaha dowlad goboleedyada dalka ku jira barnaamijkaiyo ku dheegi doontaan qodobada kale ee lanku hadalay shirkaas weynaga ku furmay magaalada muqdisho saasaato weliba barnaamijkaasiin ku gudbii doona axmed mudoob oo dowlada soomaaliya axmed madoobe oo shake ku muuji in isnakaashaha siyaasadda xukuumadda federaalk soomaaliya iyo tan al-shabaab iyo xiriirka dowladda federaalk soomaaliya kula dhexeeya ururka al-shabaab barnaamijkii ka dheegi doontaan qodobadaas iyo walaagahan zaa'id iyo barnaamijkaasiinku gudbi doona anoo maxamed cabdiraxmaan cabdiliyaasin saarintasin kula darisyahay dhinacsan aadan waliba gacwin ku jeysadahay cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan markale marlamaataa ka dhowaada barnaamijkaana kulanku warbaahinta warsan hamiin faylan kolka kaleeta khiyaariha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan magaalada baydhabo geega weliba ku furmay shirweyne lanku hadalaay reed inferiyoga dastuurka dalka soomaaliya shirkun weliba ha qaban qaabiday wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya oo wasiir ku-xigeenka wasaaradaasi to shirkaas ku qayb galay sidoo kale weliba qayb ku haayay guddiga reed inferiyoga dastuurka ee baarlamaanka lamada aqal ee soomaaliya iyo guddiga mada banaan ee reed inferiyoga dastuurka soomaaliya madaxweyne cabdixasiis xasan maxamed iyal ku qaybgalay iyo gudoomiyaha golo wakiilada baarlamaankii hore ee koonfur galbeed soomaaliya cabduqaadir shariif sheekhuna maye odayaasha dhaqanka iyo ururada bulshada iyo qayb ku haayeen shirweynaga reed inferiyoga dastuurka soomaaliya inka horeen weliba meylo ku hadalay wasiirka wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xogeyaha guddiga dastuurka reed inferiyoga baarlamaanka lamada aqal ee soomaaliya senator xuseen iyo soo kaleeta wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya iyo oon mas-uuliyiintun ku hadalin muhiimadda shirkageega magaalada baydhabo ku furmay eelan ku hadalaya dhammaystirka qodobada qabyada e ee dastuurka dowladda soomaaliya dowladda federaalk meel dibeegislanka suu biifaday marka lamada aqal oo ka kooban aqalka baarlamaanka meelrs iyoonay golaha aqalka sare iyoonay guddiga madax banaan runtii shaqo eedan muhiimaya haqobadan marka walayo geekaninka kuwayan meeta ina meel rs dibeegistiyo hasuubiyan qodobadii walaa ku bedeli iyo walilka dari ee nimayl raayis reer koonfur galbeed iyo geeka aan hambandhikan sahadhowti mayl raayis reer koonfur galbeedna yoona raayisha iyo aragtidii oonka dhiibidan runtii dukumiintian in qiimi doonan dukumiintiga kubacda marka un ilehraana mudubal ee haysana maynanoo faday aragto oo qoraal ah inaynu mayl raayis reer koonfur galbeed dhan mayl raayis wada tashigaasayla la suubi inaynu hadhow mayl raayiska xukuumad ahaan ama dawlad goboleed ahaan unan gudbayna insha allah haddii ilaahay ar ujeeddada ninka muhiimsanna wali haytay gaarsiinta intuun hasan deersin dukumentigii qabyo qoraalkii wax kabeddelka dastuurka laxsuumi oo lamansana oo kale hay-adaha dastuurka ku shaqeeyeen heer federaal lafadow diyaaran ay intii talada ka darsadan shacabka maamulada dowlad goboleedyada iyo guud ahaan siyaasiyiinta soomaalidaba intii aragta ka darsadan safarkan wali oo kale saas oo kale safarre lamada aan ka baxayna dowlad goboleedyada oo dhan dhammaantiyo sida fariintan iyo risaaladan ma arnay lan wada deersiyahay qaarsho walseedi qaarshon hatalan sii jeeda
dowlad goboleedka koonfur galbeed ee guddoomiye ku-xigeenka guddiga madaxa bannaan ee dib-u-egista iyo xoghayaha ee guddiga la socodka ee dastuurka ee xildhibaanada reer federaal iyo xildhibaanada maamul goboleedka odayaasha dhaqanka dhammaan ka soo qaybgalayaasha asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib mudane madaxweyne maanta farxad bay noo tahay annagoo hay-adihii heer federaal oo loo igmaday dib u egista dastuurka muddo saddex sanana geedi socodka dastuurka oo uu soo socotay haddana la soo gaadhay heer gabagabo maantana aan madaxtooyadii iyo guddoonkii iyo dhaqankii iyo aan halkaan ku fadhinno marka hore waa idinka mahad celinaynaa maamul iyo shacab soo dhoweyntii dhiiranayd oo nalagu soo dhoweeyey caasimadda kumeel gaarka ah dowlad goboleedka koonfur galbeed baydhabo waxaan u soconnay inaan inla wadaagno muddadii shaqadii cusuleyd ay soo wadeen hay-adihii federaalka taasoo si ballaaran maamul goboleedyada loo go-aansaday in loo gaarsiiyo howlihii soo qabsoomay caqabadihii meeshii hadda wax marayaan oona la inla wadaago waxyaalihii ay soo qabteen hay-adahaas dastuurka laba qaybood ayaan u qaybinay markaan howshiisa gelaynay wax la xiriira arrimo farsamo oo wax ka bedel wax ku darid wax u baahan khibrad iyo iyo ma aragtay guddiyaasha ay si toosa gaar ahaan guddiga madaxa bannaan ee duu-eegista ayuu qulitaankiisa waday guddiga kalena uu ku kor joogteynayay sida uu dastuurka farayo iyo qaybta labaad oo ah arrimaha la xiriiro wadaxaajoodka siyaasadeed oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay ka wada xaajoonahayaan siduu dastuurka farayo taasoo meel fiican soo gaartay qaybtii koowaad oo arrimaha farsamada ahaydna daraaftigii labaad uu in hor yaallo oo maanta halkan laidinku guddoonsiin doono sidaa fikirkiinna iyo taladiinna ugu soo darsatiin heerarka kala duwan ee dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo bulshada shacabka dhammaan qaybta labaad oo si gaar ah wasaaradda mas-uuliyaddeeda ay ahayd oo arrimaha wadaxaajoodkaeh ayadana sidoo kale meel fiican bay soo gaareen waxaan samaynay heer federaal inaan fikirkii madayno ayaan muddadii lasoo dhaafay aan ka shaqaynaynay bishii bishii labaad februari saddexdeedii ilaa siddeed iyo tobankeedii waxaan samaynay kulamo ballaaran oo hay-adihii federaalka wasaaradihii iyo hay-adihii iyo xafiisyadii ay khuseynaysay arrimaha wadaxaajoodka ah sababtoo ah sidaad la socotiin dastuurka wasaarad kasta mase hay-ad kasta wuu khuseynayaa marka la yidhaahdo arrimaha gudaha federaaleyntii dalka ayay mas-uuliyaddeedii iyo waxeedii tahay iyo bawer sheerinkii iyo awood qaybsigii cadaaladda wasaaradda marka la yidhaahdo hanaankii cadaaladda iyo iyo gaarsiintiisii iyo baahintiisii ayuu noqonayaa maaliyaddii dhammaan sagaal iyo toban wasaaradood ayaan kulan muddadaas la samaynay iyo hay-ado kala duwan waxaan midaynay fikirkii dowladdii dhexe ay ka odhan lahayd meel baan ku soo aruurinay waana waxaad dhinaan doono tiinna oo aad ku dari doontiin kadibna noqon doonto mid madaxda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka inay isla heshiis la iskula gaadho kadibna loo celiyo hay-adihii u xilsaarnaa luqa qaanuun sidii ugu qoraan sidii guddiga madaxa bannaan oo dib-eegis dastuurka sidii runta ah maanta dhibaatada jirto iyo dowladdii ayadoo ma aragtay khilaafaadka iyo waxa keenahayo waxa ugu weyn waxaa waayo wixii heshiiska bulsho ahaa oo ummadda ay ku midaysnaan lahayd ayaan weli la isla meel dhigin taana annagana waxaa naga go-an in aan ummadda soomaaliyeed oo dhan lala wadaago fikirkii ka yimaadana kadibna lagu dhaqmo waxaa dhammaanahayo khilaafaadkii iyo isqaqab
xildhibaanada federaalka wasiirada iyo xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed odayaasha dhaqanka ururada bulshada aqoon-yahanada saxaafadda siyaasiyiinta kale oo ka soo qayb gashay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
weli barnaamijkan iyo dhugunsada ay tan islamay ku wada jirna wararka ka eedan shirweynaga reer inferiyoga qodobada dastuurka federaalk soomaaliya ee ka furmay magaalada tanbaydhabo gudoomiyihii hore ee golo wakiilada baarlamaanka koowaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdiqaadir shariif sheekh quna maye iyo madaweynaha dowlad goboleedka cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo iyo daah fureen shirkuun ka furmay magaalada tanbaydhabo iyo waliba iyo khudbadiyo kaga eedanayta shirkuun iyo jeedien unku hadalena in bulshada koonfur galbeed soomaaliyalanku in iyo fikirshayo ka darsadan qodobada la qabyo tirahay ee dowladda soomaaliya kuwadda in la dhammaystiro dastuurka soomaaliya bartamaha sanadku madaweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo weliba usa hadaladiis ka jaranga in bulshada soomaaliyeed gaar ahaan haan koonfur galbeed iyo odayaasha dhaqankalan ku baahanya in kaalintiyo ka jaysadaan ee ka eedan fikirkiyo ka daraayan qodobada hirsan ee dastuurka soomaaliya ee lan baahanya in xiligoon la dhammaystiro
xogayaha guud ee guddiga la socodka dib u eegista dastuurka senator xuseen sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka dowladda dhexe ku-xigeenada guddoonka baarlamaanka dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya marti sharafta ka soo qayb gashay kulankan isugu jira odayaasha dhaqanka sidoo kale wasiirada xubnaha baarlamaanka sidoo kale xildhibaanada qaranka ee dowladda federaalk soomaaliya kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed iyo marti sharafta kaloo nala joogta baxda saxaafaddu waa salaama asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudana madaxweyne sharafay noo tahay maanta inay guddigan inayna soo gaaraan naguna soo gudbiyaan noona soo gudbiyaan waan kala wareegna nuqulkii qabyo qoraalkii ee dib u eegista dastuurka runtii oo sida hadda warbixinadooda aan ka dheehan karno muddo iyo iyo wakti iyo marxalado kala duwan soo maray haddana marxaladahaas marxalado ka mid a qaybihii qayb ka mid ah ay ku guda jiraan isla markaasna ay noo sharaxeen waxa dhiman iyo iyo qaabka looga gudbi doono waa ku mahadsan yihiin guddiga anaga runtii muddadii dib u eegistaas ay socotay baarlamaankii koowaad ee dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya guddi ka mid a ayaa jiray oo qaabilsanaa arrimaha dib u eegista dastuurka inay la socdaan kulamadii iyo iyo wadatashyadii iyo iyo hawlihii la qabanayana goobjoog nooga ahaa wakiilna nooga ahaa ayagoo matalaya marka dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya runtaas guddigaasi ahmiyadda uu noo leeyahay barnaamijkaas oo ah dib u eegista dastuurka sida hore loo sheegay kuna cad shuruucda waxaa waaye dastuurka la yidhi waa heshiis bulsho meel ku wada nool ka wada dhexayso kaasoo ah kii isku maamuli lahaayeen muhiimadda gaarka uu noo leeyahay hawlahaas ay noo lahaayeen guddigoo keliya annaga ma aanan xilsaaran inay kulamadaas goobjoog nooga ahayn bal xitaa guddoonkayna xubin ka mid a khusuusan guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka ayaa mar walba muhiimayaa goobjoogna nooga ah guddigaasna aanu ku xoojinay marka inuu hogaamiyo oo kala qayb galo shaqooyinkaas maantana marxaladii marka haddaanu soo gaarnay in nuqulkii lagu soo wareejiyo haddaanu nahay dowlad goboleedka koonfur galbeed loona gudbi doono sida warbixinada ku xusan mudana madaxweyne oo ah in shacabkii iyo dadkii ay qusaysay laga talagelin doono qodobadan maadaama heshiiskan uu yahay heshiiskii bulshada isu dhaqi lahayd gaar ahaan waxa waaye qaybtii nagaga aadaneed iyo iyo waxyaabaha marka waanu aragna in waxa waaye muhiimad noo leedahay maslaxadda shacabka reer koonfur galbeed ay ku jirto shacabka soomaaliya reer koonfur galbeed ay ku jirto inay ka muuqdaan dastuurkaas marka maadaama loo siiyey fursadna loo siiyey wasaaradduna marka howlahaas insha allah maalmaha soo socda ay horkici doonto sida waxa waaye la soo jeediyeyna waxaan aan ku adkaynaya oo keliya in la helo dadkii marka qubaradii kala shaqayn lahaa wasaaradda marka waxa waaye insha allah in dastuurkaasi dib iyo qodobada dib loo eego fasaluu ahlu dikri in kuntum laa taclamuuna alir marka dad ahlu dikriga ah waa waa nagu jiraan koonfur galbeed lagama waayo sababtoo ah heshiis marka la garaayo runtii heshiisyada agreementiga sidiisuba waxa waaye qodobo waxaa jira mabaadi asaasi ah oo aanan laga tegi karin oo loo baahan yahay agreementgaas inuu ku xusan yahay qodobo aan la taaban karin sidoo kale waxaa jirta qodobo marka waxawaa labada qof heshiiska wada garaysa oo agreementgaas oo hadhow waxawaa ku isu dhaqi doono uu qusayn doono waxaa jira marka qodobo marka aniga waxa maslaxadayda ah inuu heshiiskaas waxawaa inaan ku darsan karo ninka nin- qofka qofka ka agreementgaasna aan la geli karo waxa waaye iyadoo aan laga tegayn mabaadi'da iyo iyo qodobadii asaasiga marka insha allah wasaaradda howl culus waxa waa ayaa ayaa ayaa ayaa idinku soo wareegtay shacabkana waxaan ka codsanahay marka insha allah marka laisku imaan doono kulamadaasi cidda ay khusayso oo ka qaybgelaysa lagu marti qaado inaanan la fududaysanin laga soo qaybgalo sababtoo ah waxaa laga yaabaa kulamadaasi marka laisku imaan doono shacabka saddexda milyan ee reer koonfur galbeed ma wada fadhiisan doonaane qayb ayaga ka mid oo la soo xulay marka ninka nin walboo meesha imaado waxaad wakiil ka tahay oo aad u fadhidaa meesha waxa waaye qof walaalkaaga oo maqan marka qofka walaalka hadduu leeyahay waa lagu maqan yahay oo hebel baa meeshaas iigu maqan oo iiga qayb galaya adiguna inaadan inaadan ka seexan oo aadan ka maqnaanin een culays la iska saaro laga soo qayb galo madaxweynahan insha allah iyo wasaaradda waxaan si gaara uga codsanaynaa mas-uuliyadda had jirtaan waxa waa waa arrintii farsamaday taagan tahay shacabkii oo la talageliy oo dib lo- loo eego wixii annaga marka afkaarteena lasoo gudbi marka hawsha ninkay taalla la heloon marka insha allah dadkii farsama yaqaankii ahaa aqoon-yahankii ahaa oo arrintaasi marka waxa waaye oo- oo oo idinkala shaqayn lahaa aysan uusan nagu noqonin dukumentigaanu ee annaga waxaanu iska sidano oo keliya dhabarka noo saarano sida waxa waye diinta lagu sheego waxa waye waxa aan sidno waxa uu yahayna inaan ka warhaynin si uusan noogu noqonin waxa waye insha allah waxa waye dadkeeda yar- waxa waye towraadka loo dhiibo oo kale waxa waye iska sito waxay sidaanna waxa waye aanan aanan ka warhaynin marka insha allah waxaan rabnaa in eh, annagana wixii kaalinkeenna nagu nooga soo aado madowna madaxeena looga baado insha allah diyaar baan una inaan idinkala qabano wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
bacdisalaan waxaan nagula wareejiyey dastuurkii dib u eegistii dastuurka oo ay gacanta ku hayeen guddiga dastuurka oo saddex qayboodka kale ah guddiga madaxa bannaan guddiga baarlamaanka ee labada gole iyo wasaaraddii dastuurka runtii dastuurka soomaaliya marxalado badan uu soo maray markii uu dowladdii ay burburtay waxaa la soo maray waxa la yidhaha charter waxaa la soo maray dastuur kumeel gaara waxaa la soo maray dastuur inta muddo dheer waqti badan qaatay meelo badan la soo mariyey la yidhaaho haddana markii ugu dambeysay dastuurkii rasmiga ahaa la soo maray maaha kii rasmiga ahaa waa la xaday haddana ku kalaa la keenay baarlamaanka laga sheegay marka marxalado tiro badan inuu soo maray maanta wuxuu marayaa dib u eegistii iyo in la gabagabeeyo dastuurkii kumeelgaarkina uu ka baxo annaga haddaan nahay dadka reer koonfur galbeed maamul iyo shacabo waxaan rabnaa saa la socotaan dadka dowladnimada iyo dastuurka iyo nidaamka iyo kala dambaynta jecel oo u baahan baan wax dadka soomaaliyeed kala hago oo lagu shaqeeyo oo nin walbaba xaquuqda uu leeyahay sameeyo oo khayraad qaybsiga tilmaamo oo tilmaamo eh, waajibaadka eh, dastuuriga ah ee ay leedahay dowlad goboleedka ay leedahay dowladda federaalka oo sharci ahoo la maro in la helo wax aada iyo aada u fiican waaye cidda ugu horeyso oo soo dhaweynayso oo u baahan oo rabtana waxaa weeye waa reer koonfur galbeed waana soo dhaweynaynaa eh, waxaana rabnaa hadduu ilaahay yidhaaha dastuurka soomaaliya waa wax soomaali loo sameynaya dastuur soomaaliyeed oo ka baxay kumeel gaarka in la helo marka ay saas tahay eh, soomaalida dhibaatada haysato horaa looga sheekeeyey aadna waxaa u faahfaahiyey senator xuseen dastuur waxna waxay galaan siyaasad waxna siyaasad uma baahno dastuurka waa wixii dalka soomaaliya ay dhigteen oo lagu maamulaayay oo dadka xiraayay xadkii loo samaynayo waay warnio halkan waay jidkaada ha iisoo dhaafin iyo inta joogi iyo inta joogtii waay runtii aaday u fiican tahay siyaasad ahaan in la heshiiyo laakiin dhammaystirka dastuurka iyo eh, kabixidda kumeelgaarka dastuurka soomaaliya waxaan qabaa qof kastoo soomaali ah inuu waajib ka saaran yahay hay-ad kasta iyo dowlad kasta iyo maamul goboleed iyo shacabna loo istaago waa wax dhaxal soomaaliyeeda maalinba maalinta ka dambaysaa la bedeli karaa waxbaa lagu kordhinayaa waxbaa laga bedelayaa dadkii sameeyey baa joogo kitaab qur-aana ma aha laakiin in dastuurkii soomaaliya la dhammaystiro oo qabyada ka baxa muhiim waa waxa aan ka shaqayn doonana taasay noqonaysaa insha allah dastuurka ee dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxay xaq u leeyihiin inay taladooda ku darsadaan dib u eegisna ay ku sameeyaan ayna akhriyaan daruufo badan oo jiro awgooda annaga reer koonfur galbeed degmooyinkooda oo dhan waa ballan qaadaynaa inaan geeyno laakiin intii badan shacabkii baadiyaha jiray hataa dastuurka xaquu ku leeyahay sababtoo ah dadka lagu maamulaayo waaye dadka soomaaliyeed oo dhanna waa yaqaanaan si loo akhriyo farka soomaalida odayaasha dhaqanka waxaa la rabaa sida ay u qaateen inay u akhristaan aynan ku halaynin wasaaradda dastuurka iyo aqoon-yahan koonfur galbeed leeyahay habeenkii markay labadaba bis quraankooda ay akhristaan subaxii markay soo kacaan faylkooda gashtaan ay fiiriyaan waa wixii ummaddan lagu maamuli lahaa hadhow tuumaanna malaynaynin ma jirto dastuurkay ku jirtaabaa lagu dhahayaa inta iska hadashid marka dastuurkii maanta soomaali loo samaynayo waxa ku qoran ogow waxaa laga yaabaa hawog badan ood leeyihiin in la baabi'inayo hadda waa maqlayseen xuseen wuxuu dhahaya waxaa lagu soo daray dhaqanka dhaqanka kee waay soomaali isku dhaqan maaha annaka iyo soomaalida kale isku dhaqan malihin waxaa laga yaabaa dhaqankii kale in lagu soo daray fardheerta khatar waayo iska fiiriya dhaqankiina ka fiirsada nin walbaba wixii uu lahaa iyo wuxuu xaq u leeyahay wuxuu raba ha ku soo darsado dastuurka dadka dhallinyarada ah oo ururada bulshada ka tirsan oo aqoon-yahanada ah ayagana sidaasoo kale nuqulkan oo dhan waa loo qaybinayaa dood wadaagaan u furaynaa baydhabo keliixi ma aha degmooyinka koonfur galbeed oo dhan oo xorta ahba waa geenaynaa afar iyo tobanka degmoba waa geenaynaa wasaaradaana ka shaqayn doonta dastuurka insha allahu ayadaana dadka tusi doonta dad wasaaradda ay u xil saaratay oo hawshaan wada oo ka shaqeeyana waa loo heli doonaa oo arrintan dastuurka ee dib u eegista sameeya wakhtiga aan haysanana ka faa'iidaysto wakhtigana beeqaaniyo runtiina waxaan jeclahay in tala fiican oo wax ku ool ah oo soomaalina wax tarayso reer koonfur galbeedna wax tarayso dastuur soomaaliyeed oo la suugiyeyna noqonayo inay naga soo bixi doonto aana ku dari doono annaga haddaan nahay maamul iyo shacab reer koonfur galbeed wax caqabada oo aan dastuurkan ku noqon doono ma jirto laakiin waxaan ka shaqayn doonaa si dastuurka soomaaliya loo sameeyo insha allah midda ugu dambayso in soomaaliya waxay samaysatay waxa la yidhaha federaal waa ogtihiin annaga federaalka dadka dhaxlay baan ku jirnay federaal maana aqoonin laakiin waxaa naloo sheegay oon ka dhaxalnay rabitaankii awowyaalkeen yaan ka dhaxalnay lixdankii ay yidhaaheen federaalaan rabnaa ujeeddada ugu badan ay u rabeen federaalka waxay ahayd in maamulka hoos loo daadejiyey marxaladan maanta soomaaliya ay soo gaartay yay diidaayeen taasay fahamsanaayeen inaanan la isku xadgudbin dadka dad soomaaliyeed ay ahaadaan nin walbaba ismaamul hooseed uu samaysto ninna uusan ninna dulminin maanta soomaaliya waxay ku burburtay dulmigii waayo isdulminayo hadda oo la joogo weli dadka soomaaliyeed federaalkii ma fahamsana centralismkiyaa la aaminsan yahay nin kasta oo madax soomaali ah aniga haddii maanta ilaahay amarkiisa inta intaan ka tago aan soomaali federaalka aan u wareego aan ra-iisul wasaare ka noqdo ama guddoomiye ka noqdo ama madaxweyne ka noqdo ama aan wasiir ka noqdo waxaan la yaabayaa dowlad goboleedyada oo nimankan dowlad madax bannaan isu malaynayo maxay la qaylinayaan maxaa ka maqan meesha dowlad baa joogta dowladda may ka dambeeyaan halkaasay ka bilaabanaysaa waa wax marka aan ku soo abaabnay waayo dadka soomaalida waxay barteen oo oo lagu soo dhaqmay nin kastoo mas-uula dowladdii halka xarunta laga xukumayo centralismka hayadoo madaxweynaha lahaydoo maxay ahaydee subax waaga markuu beriyo raaskambooni ilaa iyo lowiicadda halka amar la bixinayo waxaan u baahannahay oo dastuurkanna uu u baahan yahay in si dhab ah loo xaqiijiyo loona caddeeyo federaalka wuxuu yahay weliba waxaan aada uga xunnahay nidaamkii federaalka oo saxda ahaa oon rabnay in la sameeyo inuusan samaysnin hadday suurtagal tahay nidaam federaal oo sax ah oo rasmi ah oo dadka afta laga qaadayo oo la leeyahay intee rabtaa federaalkaada intee aadaysa adiga ma waxaa aadaysaa koonfur galbeed ma waxaa aadaysaa hirshabeelle ma waxaa aadaysaa jubbaland in la yidhaaho oo dadka afta laga qaado na muhiim waay oonan qofka soomaaliga ah oo gobolka degan ama degmada degan la qasbin haddii taasaysan imaanaynin federaalka aan rabno waa inuu noqdaa federaal aan qabiil ahayn oo ku dhisan istraatiijiyadii dhismihii dowladihii naga horreeyey oo gobollada ahaa oo si rasmi ah la isu raacinaayo oo la xaqiijinaayo oona la isu dheelitiraayo awoodaha dadka iyo pobulationka iyo dhulka iyo khayraadka intaba la isu dheelitirayo in la suubiyahay intiiba lama marin markii la fiiriyo federaalka dadka waxay u qaateen qaar sidii laisu fahmi karo qabiila waa federaal qabiil qabiilna federaal maaha federaalka waxaa la rabaa dadkaas soomaalida oo isla degan inay ka wada mid noqdaan waxaa kaloo la rabaa matalaada federaalkaas qofka lagu matalayo tuulada uu joogo iyo dowladda uu ka tirsan yahay inay ka warqabto oy og tahay inuu meeshaas joogo laakiinse haddii uu kor la iska tirsado ninkaasna xaquuqdii walaa uusan helayn ayada naftirkeeda aragti kaley u baahan tahay waana la gaari doonaa oo say iila muuqato haddii dastuurkan xal loo helo oo arrimaha federaalka iyo dowladda federaalka iyo federalismka wuxuu noqonayo iyo sida uu u dhismaayo iyo sida uu hadda yahay ma muujiyey federaalkii rasmiga ma yahay haddii dooda ay ka mid noqoto in xal laga gaari doonaan jecelnahay insha allahu uusan naga noqonin mid wixii iska laablakaca ahaa oo waa qabaa iyo hadda sida loo samaynayo ay ka mid tahay waxaa waaye waa iska qabiilkii oo isku dayashada u badnayd ree hebel meeqa federaalay leeyihiin labay leeyihiin anigana inaan laga helo waaye ree hebel meeqay leeyihiin halay leeyihiin anna inaan hal helo waaye tii ayaheed inaan ka baxno oo federaal rasmi ah oo dadka soomaaliyeed oo dhan ay u dhan yihiin in la suubiyaan rajaynaynaa insha allahu waxaa kaloo ugu muhiimsan waxaa waaye wada shaqaynta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada hadda jiro inay wada shaqeeyaan oo ay ka wada shaqeeyaan midnimada soomaaliya ay ka wada shaqeeyaan siyaasad loo dhan yahay ayada oo base looga dhigaayo sidii looga wada hadli lahaa oo looga tashan lahaa ugu horeyso dhammaystirka dastuurka dowladda federaalka soomaaliya ay ku xigto arrimaha doorashooyinka ay ku xigto oy mustaqbalkii ummadda soomaaliyeed ay tahay khayraad qaybsiga soomaaliya waxaa rajo badan laga leeyahay oo in la helo la jecel yahay khayraadkii soomaaliya sidii loo qaybsan lahaa laga tashto waxyaalaha siyaasadda u baahan oo in siyaasad ahaan looga hadlo waxaan soo dhaweyneynaa oon boqolkiiba boqol aan diyaar u nahay inaan saldhig u noqonnana aan rabnaa in dadka soomaaliyeed dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalkaba aan u noqonno bilow iyo gogol sidii looga hadli lahaa looguna heshiin lahaa maslaxada ummadda soomaaliyeed iyo sidii ummadda soomaaliyeed isugu keeni lahaa insha allahu hadduu ilaahay yidhaha intaba waa ka shaqayn doonaa waxaan aada iyo aada u bogaadinayaa oon aada iyo aada ugu mahad celinaya guddiga dowla guddiga dastuurka qaranka oo noocyada si kala duwan oo guddiga madaxa bannaan wasaaradda guddiga baarlamaanka labadiisa gole intaba aada iyo aada u mahadsan yihiin runtii shaqo fiican oo aada u wanaagsan ay qabteen meel fiicanna waa soo gaarsiiyeen waxaan kaloo u mahad celinayaa wasiirka dastuurka ee dowladda dowlad goboleedka koonfur galbeed oo isagana wada shaqayn fiican ka sameeyey waxaan ka rajayneynaa wasiirka dastuurka inuu mas-uuliyaddan uu qaato sida aan hadda u ballan qaadnay aan u qaadanay annaga waxaa dastuurka mas-uul nooga ah wasaaradda dastuurka waxaa mas-uul ka ah wasiirka dastuurka waxaan rabnaa wasiirka waajibaadka hadda aan sheegay oo dhan inuu gaarsiiyo dadka reer koonfur galbeed ay wada helaan nuqulladan nin kasta oo muwaadin ahoo reer koonfur galbeed ahna uu hor istaago uuna asaga iyo tiim u xil saaran oo hadhow timaanna ogeyn aan dhehaynin oo ka shaqeeyaan rajaynayna insha allahu wasiirkana waa ku kalsoonahay inuu samayn doono aada iyo aada umahadsantihiin nin kasta oo reer koonfur galbeeda maanta waxaa noo yaalla dastuurkii rabyo qoraalkii wuu ka baxayaa wuxuu noqonayaa dastuur rasmi ah nin walbaba aqoon-yahan waaye arag waxgarad dhallinyaro ururada bulshada dowladda koonfur galbeed baarlamaan wasiiro nin walbaba ha ku darsado taladiisa iyo aragtidiisa iyo aqoontiisa iyo wax allaale iyo wixii uu uu xasuusan yahay doodaha la furaayona ha laga
warshada usbuunyada shaakir shoobla shoobla haashinew sidee umaymay waa digeerka shugriya ku farhii fadaha isbuunyada shiilalan gordaaya wed alo hadda shukri shaf dhuuri ka dhiga mahay liki shukri farxadii hadeeda fadaasa isbuunyada shiila ma ee inshaan shaakir isbuunyadiya siiba farmadoobaga shinew shaakirtana ma eta shaakir waybuwa warshada isbuunyadan katagida fayla soomaali
olow hoosaas adaaba shugriya isbuunyada shaakir shakarlaan shakarlaan hadda iska hire isbuunyaalkaa saarasa warshada shaakir sharafti tayadiyo leyin bulshada shahaado ku eh isbuunyaalka shaakir jiif shaalashaalaysan hundurmo shahaadan haynaya isbuunyo shabshalbana in hayna shakalaan meelalanka seedow warshada isbuunyada shaakir isbuunyaal shawayba ku mid aha shaakir maxbuub five star iyo mumtaaza fiirmagoone anka kadanto isku fiiri farmadoobaga ini shaakir eye ilaan bershooba shiila waxaa koobiyahay siday orjinaal farmadoobaga anka see warshada isbuunyada ee shaakir oo ka yaala magaalada baydhabo dhinaga bakiin gobob haan hakorjeedka warshada hasey fiska koowaad oo warshada isbuunyada shaakir iyo kaleeto gudaha magaalada baydhabo iyo mayba usikiyaale bartamaaga suuq qudaarta xafiiska la maarna mayba usikiyaale boostaajyada shabeelow bartamaashe ama walaay faahfaahintaas dheer kula xiriir teleefon nambarada shale eberli hal tumikow tumikow boqol soddon iyo soddon eberli hal tumi ikow tumi ikow boqol soddon ili ama taleefankan ka dambeeya oo eh eberli hal tumi ikow tumi ikow boqol afartan ikow warshada isbuunyada shaakir shaak
qaybogi hore barnaamijkan iyo weli dhegaysadaaytan akhyaaray magaalada muqdisho waliba koqobsoomay shirweyne lunku taladaay qorsho siyaasadda biyo qaranka walina shirkaasiito ay qaban qaabaday wasaaradda tamarta kheyraadka biyo xukuumadda federaalk soomaaliya wasaarado tamarta kheyraadka biyo dowlad goboleedyada iyo saasaato shirweynagaasiitay ku qayb galeen wasiirka wasaaradda tamarta kheyraadka biyaha dowladda federaalk soomaaliya marwa fawsiyo maxamed sheekh iyo waliba yedah furtay shirkaas walina ku hadalay qodobadan ku muhiimsan ee lanku hadala doono shirkan muddadoosu dareer oo qaado muddo saddex maalmood eh waxaa laga filayaa inaan kusoo dhoweeyo shirka oo hor u dhac u ah shirkii wadatashiga hirgelinta istaraatiijiga qaranka ee maareynta kheyraadka biyaha aan ka tashan doono amuuraha biyaha soomaaliya waxaa si dhab ah oo aaminsanahay in shirkan oo maanta noo bilowday waxaan kusoo xigo maalmaha bishii sideedda iyo sagaalka inay qayb libaax ka qaadan doonaan dadaalka dhinacyada badan oo ciribtiraaya abaaraha iyo fatahaadada xal udhelista cimilada saameynta biyaha iyo in la joojiyo wadajirka si sare loogu qaado horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo biyaha si loo helo horumar ay bulshada gaarto ayadoon ka duuleyno arrimahan biyaha ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka xasan cali khayre bishii julaay labada kun iyo sagaal iyo tobanka wuxuu go-aamiyey in la sameeyo qorshe horumarinta maareynta kheyraadka biyaha soomaaliya sayid ebentaa lagu qabtay hangarka ummad badanaa kasoo qeyb gashay taasoo horudhac u ahayd in istraatiijiga la sameeyo si qorshaha biyaha soomaaliya looga wada tashto oo horumarna loo gaaro go-aankaas tan tan hadda ka soo baxday waa xilligaas marka hadduu ilaahay yidhaahdo wasaaradda tamarta iyo biyaha loo xilsaaray arrintaas inay sameyso istraatiijiga ay sameyso waxaana la abaabulay mashruuc la xiriira arrintaas ayadoo loo diyaarinayo koox kubaraae loo diyaariyey oo loo xilsaaray kooxdana waa hadda kooxda nala joogto oo nala sida hadda odagaas qaltuun meesha joogo gabadha batra iyo gruub kaleeta waa kooxda loo diyaariyo khubaraha ka shaqeyn doonta hadduu ilaahay yidhaahdo istraatiijiga si loo gaaro tan waxaa dhammaan soomaaliya laga laga qaban doonaa shirar ballaaran oo loo oo la aruurinayo aqoonta iyo khibrad dheeraad ah oo ku saabsan shaqada biyaha dalka ayadoo la qeexi doono mabaadi'da iyo ujeedooyinka xadidan oo sal oo sal noqonayso qeybaha een, horumarka biyaha tan loo soo bandhigi doono qaab adeegisa een, akhrinta iyo fududeynta loo istaraatiijikada natiijooyinka biyaha natiijooyinka qorshaha biyaha natiijada koowaad wadahadal qaran fikir isweydaarsi heer qaran xog iyo khibrad wadaag taasoo dhinac kasta ka abuureyno taya xoojin dhiirigelin iyo iskaashi waxyaabahaan maanta isugu nimid waa natiijada labaad waa qorshaha istaraatiijigada khayraadka biyaha qaranka diyaarin hanaan maamul iyo qeexidda mabaadiida shaqooyinka istaraatiijikada ah ee mid walba oo ka mid dhinacyada kala duwan ee qaybaha biyaha natiijadaas waxay leedahay afar qaybood xoojinta maamulka khayraadka biyaha tayada hay-adaha ku shaqada leh hubinta iyo la helidda adeegyada biyaha oo loo siman yahay waxtarka leh saameynta waarsana leh xoojinta iyo adeegsiga musiibooyinka ilaahay inuu naga qabto iyo iyo taabada gelinta hanaanka horumarinta oo waara hirgelinta hanaan maareynta buuxdo ee khayraadka biyaha natiijada saddexaad waa tubta horumarinta khayraadka biyaha dukumentigan wuxuu wuxuu xiran yahay istaraatiijikada wuxuuna dab qaadanta howlaha muhiimka ah ee ku xida isagoo u bedelaya mashaariic mudnaan leh natiijada afraad heshiiska khayraadka biyaha ee soomaaliya ee soomaaliyeed ballanqaadka ay galayaan dhammaan dhinacyada ku lugta leh biyaha kuna taageerayaan horumarinta khayraadka biyaha soomaaliya waxaan aada iyo aada ugu maha aan ugu ammaanayaa wasaaradda wasaaradda dowlad goboleedyada dalka qaybgalka iyo saameynta istaraatiijikada ood nagala soo qayb gasheen howshaana waxay noo noqon doontaa mid ballaaran oo u baahan in dhammaantiina aada kala kaga darsataan waxaana idinku dhiirigelinaya inaan si joogto ah taageeradiina aan u baahannahay hadduu ilaaha yidhaahdo waxaana hadda qaban qaabinaynaa shan workshop oo lagu tegi doono hadduu ilaaha yidhaahdo gobol kasto aan ku tegi doono taasoo aan rabno gobol kasto inuu kas inuu ka qayb qaato qorshaha biyaha aysan ahayn keliya meel kaas waa soomaaliya oo dhan gobollada soomaaliya oo dhan workshop aan u diyaarinay in ay ka qayb qaadan doonaan consultationka wax tarna uu ka soo bixi doono hadduu ilaaha yidhaahdo hadalkaygu kuma dheeraanayo ujeeddada aan maanta isugu nimid waxay tahay wada tashi oo dowlad goboleedya aan la tashanayno taladiina aan u baahannahay hadduu ilaaha yidhaahdo berri sideed iyo sagaalkana waxaan u bandhigaynaa ummaddii wax nala lahayd iyo ummaddii waxna tari lahayd sida muxuu ahaa beesha caalamka deeqbixiyaasha in ay nagala qayb qaataan ayna kaalmeeyaan taasna waxaan u baahanaa markasto fikradiina iyo inaan annaga garab isu noqono waayo arrintaan ma ahan arrin keliya ku saabsan caasimadda waa arrin soomaaliya oo dhan oo qaran ah marka hadalkayga ayaan ku dheeraan wabilaahi tawfiiq intaasaan hadalkayga kuso
adduunyaadan horumartay adeegyadii la fududaay abtirsiimadii oo ay ilaha ku burqidaayaan asliyay in sheego kortay isgaarsiintan horeytay adiona hormuud telecomu hormuud telecom soomaaliya ulhayki isgaarsiintu eti ima ee ilaakiin markaa tahaatay hormuud telecom soomaaliya shirkadu la ammaanay online ee waqti kasta higaha dalka isgaarsiinta hormuud telecom soomaaliya eedkaa dheegu waayi hawada cariiri ee ogaa hooliye ma ee hormuud telecom soomaaliya internet fasiix eh isbiid een hakadaana haddana aan walbelee iddaa iyo xafiiska online ku kiiilba internetka gacanta 4G ika mobilka ba hormuud telecom hanka hagaag adeegyo fara badan isin sheeshal duban usbugohay han kulisho has daba roogaan ho'da barata fadaasa hormuud telecom soomaaliya weligaa ka hirinaw hormuud telecom soomaaliya habsama inshaqeeyawka adeegyo hormuud hal ilama ma ee kooy baroy haana kumid eh halkunkiin dareeriyo adiin an dhigreeb adeega mobilka prepaid and postpaid adeegya internetka taleefanka ikan idooba adeegya fariin qoraalka adeega wareegow dalmar international roaming adeega e v c plus adeega postmail nasiye caawiya selfakar natiijo my exam dhambaal my sms intaasi inku badan oo adeeg isgaarsiin la eh anka hagaag hormuud telecom soomaaliya ama weli faahfaahin intaas daar kula hariir hal dhibar hal ama hal afar lama hormuud telecom soomaaliya hormuud telecom soomaaliya
madaxweynaga maamul goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed midoobe oo geeguusu ku qaybgalay furitaanka munaasabadda kalfadhiga lamaad ee baarlamaanka maamul goboleedka jubbaland iyo weliba isuku jeediyay khudbad dhinacyo badan taabadaas khudbadaas hadalladii isuku jeediya weliba ku mid haayeen toos ku weeraray dowladda federaalk soomaaliya walina madaxweyne axmed maxamed islaam axmed midoobe uuse sheeko ku muujiyey in isnakaashaha siyaasadda xukuumadda federaalk soomaaliya iyo tan al-shabaab saas ahaatowna waliboos ku hadalay xiriirka kula dhexeeya dowladda federaalk iyo ururka al-shabaab dhinac kale waliboos axmed midoobe ciidan ku hadalay dagaalka ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kala galeen gobolkaas gedo ciidamada taabacsan wasiirkii hore ee amniga dowlad goboleedka jubbaland gaadheen ilaa maanta dowladda laba kun iyo labaiyo tobankii la doortay ay noqotay dowlad federaal oo soomaaliya laba kun iyo toddobiyo tobankii februarina dowladdii labaad ee dhammaystireed la doortay laakiin maxaa meesha yaalla maxaa isbedelay maxaa waxaa soo kordhay waa maxa waxaan rabaa shalay dowladdii federaalka ahayd markii laba kun iyo labaiyo tobankii la dhisay waxay aada ugu dadaashay bacda shidda wa tacab inay samayso stadiadii la dhammaystiro oo ficlanna way ku guulaysatay oo nidaamkii federaalka uu hirgalo oo dayn cafiska laga hadlo oo resource sharinka laga hadlo oo physical federalismkii laga hadlo oo amnigii laga hadlo oo aad garanaysaan marxaladda la gaadhay inay ahayd in markii ay doorashadu dhacaysa laba kun iyo lix iyo toban qofku intuu gaarigiisa keligii kaxaysto jawan intuu tago soo noqonayo waddanku uu xor wada aha inta badan dowladdana hadda timid maxaa soo kordhay maxaa isbedelay waxaa jira laba kun iyo sagaalkii markaan shabaabka islaynay hadal aan idhi baa jira shabaabku qof kasta oo diin lahaa culimo ahaa xurmad shacabka dhexdiisa ku lahaa iyaga wax ka ahaa hebelow mana mana raacaysaa maya murtad baa ta waxaa lagu ridaynaya waxay tahay masaalixdoodii buu ka hor yimid soo maaha waxaan u bixinay takfiir bilmaslaxa waa takfiir ama rido ku saabsan maslaxadooda maanta dowladda federaalka ee jirta ee sideedii february maxay noqotay haddii sida ay rabto riyadeeda oo manzalaha biha musuldaano xuluma aada ka hor timaado khaanul waddan baa tahay camiil baa tahay dad kale aada u shaqaysaa iyaga iyo takfiir shabaabku maanta maxay ku kala duwan yihin laa farqa bayna wax farqiya oo maanta u dhexeeya dowladda federaalka iyo shabaab haba yaraatee ma jiro kuwana way gaalaysiiyaan kuwana soomaaliday ka saaraan wax u dhexeeya miyaa jira labadaasay noqotay waxa meesha u yaallaan waxaa jira dowladda federaalka ah ma garanayso marxaladihii waddankani uu soo maray madaxda maanta meesha joogtahay ma garanayaan waddankani dhibaatada laga soo maray iyo meesha joogo shalay iyadoo waddanka xaaladdu degan tahay bay ka tageen habartey habartey baa lagu baxay waa la soo noqday waxaa lagu yidhi sidaanaysan waxaan aada u qariibsanayaa waxaa la baabi'iyey dhammaan instituushannadii dowladdu ay lahayd waxaa lagu xadgudbay dastuurkii waxaa shaqadiisii waayey baarlamaankii waxaa shaqadiisii waayey garsoorkii iyo sharcigu inuu sarreeyo waxaa faragelin lagu sameeyey doorashooyinkii dowlad goboleedyada waxaa dib loo burburiyey sistamkii dowladnimo ee soomaaliya dowlad goboleedyadii iyo dadkii tacabkaa lagu soo dhisay wixii la dhisayey ee waxay noqotay in dib loo wada burburiyo maxaa loo burburinaya maslaxada iyadu sidanay ku jirtaa sidan aan yeela iyo sidanay ku jirtaa sidan aan yeelo waa tii shabaabka ee ahayd haddaad dantayda ka hor timaada murtad baa tahay haddaad iyaashaale sheekh xuseen furaad tahay muslim baa tahay muwaxida iyagana maxay noqotay waxay rabaan haddaad ka hor timaadana khayl waddan baa tahay haddaad tiraa war waxaani nacamla haddaad noqotana adiga ninkii ugu ficnaa baa tahay waxay burburiyeen dowlad goboleedyadii waxay ku tunteen dastuurkii waxay dib adeegii garsoorkii la baabiiyey sarraynta sharciga meesha ka baxday waa waddankii wuxuu gaadhay inaan la garanaynin cid xukunta maanta ka wasiirkaa haddaad weydiiso waxa yaalla kuuma sheegi karayo ma ogi buu leeyahay ka wasiirka warqadda akhriyaya warqadda waxa ku qoran xataa waa loo dhiibay ma garanayo waxay is hortaageen oy joojiyeen shabaabkii dagaalankiisii waxaan odhan karaa iyagiyo shabaabku mar hadday akhlaaqiyan xagga dhaqanka ka isaga egyihiin waxyaalo badan oo heshiis iyo xidhiidhana inay jiraan maanta waxay joojiyeen shabaab dagaalkiisii oo ay noqotay dadka shabaabka la dagaalamaya dowladda iyo shabaabku inay hal cod u wada yihiin oo cadaawad keliya oo meel u wada taallo ay tahay completely dagaalka shabaab way joojiyeen dhulkii shalay xorta ahaaba maanta gacanta shabaab ku wada jira intaasoo dhan maxaa ka daran ha joojiyeen waxay dib ugu noqdeen qof kasta oo xurmad iyo karaamo lahaa inay maanta dib ugu ciyaareen karaamadii uu lahaa iyo xurmadiisii jubbaland markaan usoo noqdo markaa iyo dhibaatooyinka dowladdu ay ka geysatay waxaa ka horreysay dowlad goboleedyadii ka horreeyey nin walba in la yidhaahdo sidaa iyo sidaa iyo saasaanu dhamma yeelaysaa aw shariifo mafadow ayaa iska soco ama in qaado ama si kale aan ku yeelaynaa taasi waxay gaadhay puntland dhibkii laga geystay dadkii lagu laayay koonfur galbeed galmudug waxa maanta ka jira hirshabelle iyo waxa lagu haya toorshar garaynta waxaasoo dhan markii laga soo tago jubbalandna waxay noqotay culayska ugu badan in la saaro qofka la saaraya anaa ugu badnaa laca qaado sida yeel war haya ra'yi ma lehe maya ra'yi ma lihi warkii buush ee eleven september ama annagana raac ama cadowganaga noqo intaasay noqotay jawaabta la isiinayo wiilasha ay siinayna wiilal yareeroo dowladnimo waxta waxba ka yaqaana ma lacagta lala horordaya dadka leeya hebeloo lacag qaado iska tag maxay tahay macnaha looga jeedo waa hanjabaado iyo dowlado kale iyo in loo soo kaxaysto oo la yidhaahdo waan ku dilaynaa lacag baan ku bixinaynaa oo waddanka xaaladdiisu ay halkaa gaadho waxay noqotay marxaladaha dhabta ah ee dowladnimadii soomaaliya maanta ay dib ugu noqoto jubbaland taasaa lagu sameeyey doorashaan gallay markaan diidnay inaanu waxyaalaha badan ee quursiga iyo gudnimada diidno waxaa ani maanta sharafi ah reer jubbaland waxay ku qanacsan yihiin iyo waxay rabaan inaan u meel mariyo haddaan maanta lacag qaato oo saaka la yidhaaha lacag labaatan milyan axmedow qaado afkaygu hal qaaduu qaadaa soo ma wuxuu yihi nelson mandela malqacad baan afkaygu qaadaayo south africa afkayga ma geli karta wuhi hal qaadaa afkaygu qaadaa macno ma jiro markaa loo gorgortami karo wax loogu samayn karo waxaan ku yidhi dowladdii federaalka ahayd iyo cidday soo diraysay waraan isu nimaadna wada fadhiisanno dastuurkana inaga dhexeeya buuggaa yarka aynu ku heshiino qof walba xuquuqda dastuurka uu siinaya ha qaato hadduu intaa qofku diida xaggee la geynaya haddii dastuurkii la karaamayn waayo haddii dowladnimadii la waxayn waayo war habeen lagu wada hadlay ma soconaya kaasoo cad baan taagan waxaannu dowladnimadaan idiin ogol lahay mas-uuliyaddaad leedihiin baan garanaynaa waxaad xambaarsan tihiin baan garanaynaa shay kastaan garanaynaa laakiin waxaan rabnaa in sharcigaan aan ku kala dhaqano sharci haddii lagu kala dhaqmayo baarlamaankana saan arkee looma galeen adeegii garsoorkana si laamihii dastuurigaha kulligood lama baabiiyo maxaa waxaasoo dhan loo samaynaya maalintii dowladdaasi ay lugta la soo gashay waxay ku riyootay laba kun iyo labaatanka inay soo noqoto labaat dastuurka la bedelo dowlad santar oo xoog badan laga dhigo labaatanka sanee soo socota waddankaa waad xukumaysaan baa leeyihi aniga qurbo joogma iyo dibadda maana tahi laakiin waxaa laigu yidhi maraykanku waa meelaha dimuqraadiyadda laga soo barto waxaan la yaabanahay mas-uuliyiinteedu maraykanka waxay ka soo barteen axsanu dimuqraadiya oo caalamka maanta ka jirta yay hadda bartaan yaa macallin oo istiyaas afoor qaawo bilaa calaykum afoorqeys dimuqraadiyadda laga baranayo maxay tahay ee maanta lanagu maamulaya waa shay hariib aada bay u tahay wax aada la garan kara maaha maxay timid markaa maanta markaan idhi war doorashadaan leenahay sharcigaana siinaya aanu qabsanno musharaxiinta hala keeno waxaa la yidhi maya noo jooga sidan hala yeelo diyaaradaha ima waa la duqayn waa la qaban kan kulli laga soo tegay waxay gaadhay markii dambe dhibaatadaad ogeydeen wasiir intii shalay dacwo lagu soo oogay oo la yidhi dacwadaasaa lagu haystaa oo loo yeedhay oo la dheliyo dacwadaa sheekh xuseen furaad ka tahay waxba laguguba laha raalli ahaw waan kugu khaldanay oo ka soco la yidhi oo la yidhi waxaa ila waxaa samey yidhi ruuxan ma samayn karo waa intuu jawaabkiisa ka lahaa waxaani ma yeeli karo waddankan soo dhisayna dib uma burburin karayo in la yidhaha ma eedaysan haata inti intii loo yeedho dowlado kale loo soo maray la yidhaha war ii xidha meel loo geliyo kadibna maxay noqotay gobolkii in la yidhaha dib ha loo burburiyo waxaa dhibaato noqotay nin baa islaam baa wiil dhashay am abkan buu ahaa qof ilmahan hadlin buu ahaa waxay tii ilaahu iga hadlin wuu aamusnaay hal mar buu hadlo wuxuu yihi hooyo sidii kalema ku yeelaa waxay tihi ilaahu iga aamusin waxaa la yidhi dawlad federaalaan nahay dawlad buuxda oo kana waa in hawadii lanoo soo celiyo qoladii aka waa haysatay loo soo celiya maxay ku bilaabeen diyaarada xaggaa ma mari karto shacab ma qaadi karto waada wada kismaayo iyo dhooble iyo wixii ka taagnaa maxay hadda ku dareen gobolka gedo gobolka gedo garbaharey baar dheere doolow int luuq intaasoo diyaaraduhu tegi jireen buur dhuubo hal diyaarad oo maanta tagtaa ma jirto maxaa loo joojiyey diyaarad ciidan wadda keliyaa tegi karaysa sababtoo danta dawladdu kuma jirto kuway soo qaadeen ay xareeyeen maamulladii bay ciidamo u isticmaaleen oy qaadeen oy xareeyeen oo ciidamadii deegaanadii ugu xorsanaa oo aad daraafgaraynaysay luuq iyo inta u dhaxaysa beled xaawo habeenbadhaad soconaysay iyo maanta intay ciidanku burburiyeen oy qaadeen oo isku direen bay maanta intay baxeen bay wixii ciidana haramcad iyo shabeel iyo dhibaato wax alaali wax ciidan hayeen bay soo qaadeen waxaa leeyihi dhulkaasaan xoraynayna yaa laga xoraynaya ma shabaab baa loo xoraynaya mise waa laga xoraynaya that means caqiidadii iyagii shabaabka ka dhexaysa waan anugu ku eedaynaya inay lugtooda tahayo shabaabku ama islaam haw ama shahaado ama diin sheego mar haddaad ka hor timaado muslim ma tihi idan kuwanna waxa weeye haddaad tidhaha war waxani lama qumana sidaasay taagan yihiin oo taasaa keenaysa markaa maanta barakacayaasha ay cadar iyo sheegaysa dhibaatada maanta badaxaawa ka dhacaysa ee dhibaatada dadkaasi hooyadii iyo wiilkii iyo waxbarashadii iyo kulli laysla baaba-ay maanta aada garanaysaan meeshay gaadha iyo waxa ay samaynayso iyo dadkii maanta maxay galabsadeen dhibaatada maxaa gaadhsiiyey maxaa dadka loo burburiyey maxaa dadkan halkaa loo gaadhsiinayaa away dadkii xorta ahaa ee shabaab ka madax banaanaa ee lagu soconayay maanta waxay noqotay halkaas inay maanta gaadhaan oo boqolaal kun oo qof oo beled xaawo deganaa intay barakacaan kulaylka aada ogaadeeda maarsa lagu jiro maanta qof waliba meeshu joogo uuna garanay waa dhaxalka ay keentay dowladnimada soomaaliya maanta inay meesha joogtaan oo ayna garanaynin maanta macno loo sameeyo waxaa kasi ayaan daran waxaa la yidhi war ciidamadan warree hebel iyo ruush goormay colloobeen buu yihi tile diyaaradahan maxay turkiga goormaanu colloobin oo soomaali ciidanku ugu tababaraya ay noqday kuwa dadka lagu laynayo ama haram cadde ama shabeeldhe ama bahal kale ugu yeedhay waxaa laleeyahay ciidankii turkigu soo tababaray ee loogu talagalay shabaab inay la dagaalamaan yaa waxay noqdeen kuwa maanta beled xaawi iyo doola u yeentay la keenay shacabka lagu gumaadayo waxaan odhan lahaa dowladda soomaaliya wax lagu aamini karaa maanta ma jirtee war ilmaadeerayaalo hawadiina bal cid kaleoo noo haysa ha loo dhiibo ciidamadan ciidamadan lasoo tababarayana qadarayna lacagtaad bixinaysa naga daaya dhibaatada waddanka ku ah turkiyana waxaa tababaraysa joojiya shacabka soomaaliya taarikh bay u geli doontaa anu intaasi waxaan leeyahay waa shay meel looga wareega aan lahayn waa shay meel looga wareega aan lahayn shacabkii maanta in ciidankii shabaab loogu talagalay intii lagu laayo oo ersaliini iyo laga soo qaado qoryoole iyo diyaara lagu soo daldalo marna in la yidhaahdo macalin maxamuud baan rixligiisii baan wataa iyo waxaan tus bixiisii waakan iyo kanaan yeelay marna la yidhaha cabdisijana ilmihiisu dharkana xidhan jireen oo waan ballanqaysanaynaa turki baa lagu soo baray iyo hay-addii nabad sugidda yaa halkaa maraysa hay-ad nabad sugid miyaa jirta maya soorskii wararka ay ka heli jireen ahayd oo dhan qof kastoo shabaab colla ahaa bannaankay soo dhigeen maxay diidan yihiin shabaab in wax laga sheego oo dhanba diyaar uma ah hay-adda niisa waxay gashay gacan jarmal ma aqaana naazigii baa gacanta ku dhigay ma hitler bay u tagtay way ka tagtay dowladnimo soomaaliya dan soomaaliyeed inay idna ka shaqayso halkaasay maanta maraysaa waxaan leenahay war cid kasta oo faragelin ku wataay turkiya waxaan leenahay ciidankaaga aada tababaraysa jooji dowlad wax lagu aaminaa ma joogin qatar waxaan leenahay shiilimadaada jooji etoobiya waxaan leenahay saraakiishaada dhaqanka xun ee socsocoto jooji war qof waliba ha naga daayo waxa lalagu hayo shacabka lagu qof waliba ha qaata eedda uu ku leeyahay meeshaan waxa ka jira waxaan leenahay reer jubbaland dagaalkii shabaabka waa labalaabayna waan wadayna dowladda federaalka waxaan leenahay dowlad federaal ee cumar maxamed abdullaahi farmaajo madaxweynahaygi baa tahay kaale aan wada hadalne miisaan wada fadhiisano dastuurku wuxuu ku siiye qaado wuxuuna siiyana aan qaadano haddii intaa la waayo dee cidina kale xukuntaan raadinayna haddii la waayo dadku siyaalo kale u tashan doonaan haddii ilaahayna ama dibad ha joogeen ama gubad ha joogeen waxaan rabaa inaan ugu baaqo dhammaan hay-adaha samafalka iyo dowladaha aan saaxiibka nahay kulligood ha loo gurmado dadkaas daawo dhibaatada ku haysato ee la barakiciyey ee dowladdoodii ay barakicinaysa haloo barak ha loo gurmado waxaan rabaa inaan ugu baaqo ciidamada harabcadka iyo shabeelka iyo mukulaasha iyo isku jira la sheegayo waxaad la dagaalamaysaan waa shacabkiinii iyo ciidankii shalay aada fays ku wada jirteen warin maadeerayaalo lama qaato amarku hadduu khaldan yahay arrintaa dib uga noqda ninkii ku dhintoona ogow waxaad ku dhimatay adoo daalima oo soo duulay oo dhibaato ka shaqaynaya waxay dawladdu si khalada mar walba u adeegsanaysa aan kusoo celcelinaya hawadii laguma aamini karo si khalad bay u adeegsatay ciidankii khalad bay u adeegsatay qari qaranka garoonkii diyaaradaha aadan cadde xageed ka timid jubbaland baasaboorka dhig waa la xidhaya oo muxuu galabsaday waa muwaadin soomaaliyeed weliba markaasay si kaloo hoose xataa usii baarayaan waxay la tahay markaa meesha caalamka iyo ummadda soomaaliyeedba inaan markhaati gelino dhaqankii shalay shabaabka aanu kaga nimid ee ahaa takfiir bilmaslaxa inay iyaguna noqotay khaayin waddan iyo dowladnimo la-aan maslaxada ay u arkaan iyagu inay sidaa tahay maxaa dowladda federaalka laga sugayey dowladda federaalka waxaa laga sugayey dhamaystirka dastuurkii awa dastuurkii jawaari wuu tagay isagaa wax ka wadwaday xoosna allaha u naxariisto xaggee lagu ogyahay hadda nothing wax dastuura oo socda oo la isku ogyahay oo meel lagu wadaa ma jiro shaqo kale ku mashquulshay xaluhelista khilaafaadka dowladda federaalka iyo dowladda soo ka dhexeeya inay ka shaqaysaan maalin walba waxay kusii shidaysaa dambas iyo gaas oo taana way ka gaabisay la dagaalankii shabaabna meel cidla ay dhigtay oo umaba jeedo maqaamka caasimadda waxaan rabaa magaalada muqdisho iyo shacabka reer muqdisho inaanu tacsiyeeyo reer muqdisho tacab badan iyo dhibaato badan baad ku jirtaan iska samra maanta in wax waliba istaagaan oo dadkii meel ay maraan la waayo oo la isu socon waayo oo dhibaatadaas idin ku dhacdo aada baan uga xunaa laakiin waa masiibo guud ayna haysata mid qabiil ku saabsanna ma aha waa mid shaksiyaad iyo maamul xumo iyo dala gaara ku saabsane ha la dul qaato waxaan u baahan nahay arrinta muqdisho iyo maqaamka caasimadda in waddada sharciga loo maro oo arrinta caasimadda iyo maqaamkeeda laga laga gungaaro oon is leeyahay dowladdan maanta jirtaa magu fulin doonteen markii ilaahay tu kala keena in la gaaro mooye laakiin dadkaasi inay sidaa kusii jiraan xuquuq yeelan waayaan jidadkii ka xidhnaadaan hantidooda qaabkaa loo isticmaalo waa dhib kale waxaan leenahay raalli ahaada ilaahay baa idinka boogadhay doone gabdhaha waddada ku umulaya ee jidadka laga xidhay iyo dadka dhibaatadu gaarayso way gaari laada inay ka hadasho dowladdu oy tiraa war arrintan caasimadda xaggee geynaa xilligii xasan sheekh baa la bilaabay weli way socon laadahay halkaasii taaganta waxaa laga hadlayay xaluhelidda arrinta somalilan arrinta somalilan jarma la masixi karo qole kale ma dhamayn karto waxaan leeyahay soomaalidu inay is ixtiraamto wada hadasho isxaq dhowrto middaas aasa sida wax u socdaan si aan ku qanacsan nahay maaha soomaalidu reerbaadiyaha markii lahaa ee la dagaalami jiray ama laba reer hadday wax isku qabsadaan geedka dad baa loo dira waa laba nooc haddaad meesha wanaag ka rabtaan cali iyo cumar iyo xasan baad u diraysaa haddaad walqofihi iyo inay qasnaato ka rabtana sugulle iyo warfaa iyo warse baad u diraysaa waa la yaqaanaa wargeedka nabadda ee soomaalidu iyo arrinta somalilan iyo marka laga wada hadlayo dad ehel u ah loo diro dad ehel u ah oo garan karaya waxa la kala mudan yahay oo garan karaya dadkan waxa ka dhexeeya oo garan karaya waxa lagu bogsan karaa ha loo diro oo ha laga daayo qalindaarka yaa la odhan lahaa hebelow ina keenaya waan ku geynayaa meeshaas way ka way ka adag tahay arrinteedu arrintaas saasaan
xafaayadda nuuna tilmaamo tayada leh xafaayadda nuuna xafaayadda nuuna weliba waa xafaayadda soomaaliya ankatahay fayla xafaayadda nuuna iyo halka weliba anhirinaada kortee muddo toban sac ilaa iyo toban lama saacadood eh xafaayadda nuuna weli lakusuubiyey suuf jilacsan xafaayadda nuuna iyo halka mambahan inti langhira ama langmari saliid ama fisiliin xalxaba oo xafaayadda nuuna ee weli andhika maasi saddexaba oo eh xafaayado kale oo tayaysan hooye macaan xafaayadda nuuna si ah tayadiian ogaate ka tijaabi caagid biye
hooyo macaana geeka maybu waa maalintii bilan laakiin walwal adduunya mii haysada bilan weliba iin fududaayase antiyana walbarada anoon walwalaana
guud ahaan akhyaare barnaamijkan kulanka warbaahintu warsanano maxamed cabdiraxmaan cabdulla xasen saare sanaadana gacan weyn ku jeysadaayey cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan weliba sin kugu tabaane sidaas iyo hamiin faylan ammaane allah